gaadiidkaasu gaadiidka jooga waddanka gaar ahaan magaalada caasimadda ayaynu ku noollahay wixii uu xaquuq leeyahay oo dawladdu ka qaadata waa nala ka qaadaa waxaa nala ka qaadaa sanad leh waa bixinnaa waxaa nala ka qaadaa saddex bilood waa bixinnaa waxaa nala ka qaadaa wax allaale iyo wixii gaadiidkaas leeyahay oo adeega oo dakhli ah oo gaadiidka ka xihooda baannu bixinnaa annagoo tabashadaasi ugu jidho haddana hadda waxaa nala ku soo rogay lacag aan cashuurtii nala ka qaadi jiray ahayn ay ka bedeleen waxaa nala ka qaadi jiray gaariga bashaashtaa oo maalintaa shaqaynaaya ee aan xanuunsanayn oo geyrash oolayn ee shaqaynaaya lacag lixiyo toban kuna oo soomaaliya gaariga shaqaynaya baa laga qaadi jiray lacagtii noocaas ahayd oo lix iyo tobanka ahayd oo aannu bixin jirnay oo oggolayn oo aanaan waana diidin haddana diidanayn degmadu waa beddeshay oo waxay ka dhigtay toban doolar tobankaa doolarna waxay yidhahdeen waxaad bixinaysaa nin bishu markay dhammaato ka shaqeeya bajaajka odayaasha wataanahay xalka iyo hawshu may ka taagna og udhoon daloola marka waxaan ka cabaana annagu baabuurta anuu lixeer baa nahay hadduu candameel leeyahay hadduu bajaaj yahay inta laga qaadaji banaan hortan laga qaadaa sanad laan bixinnaa saddex bilood laan bixinnaa dheelilaan bixinnaa waxaa taa noo dher shan iyo tobankii tukaraqoo la yidhi waxaa weeye tukaraq baa ugu difaacaya bixiya taa annagu waa bixinnay waxaan ka cabaanaa saaka noogu daray toban doolar oo dowladduusan nagu lahayn gaarigu shan iyo toban bil wata shaqeeyaaba bajaajku waa a iyo b shan iyo toban bil bay shaqaysaa lacagta lagu leeyay waa laba boqol iyo afartan kun ama laba boqol iyo sadden kun ma weyn waayna waxaan naga rabnay saddex boqol iyo lixdan kun baan naga rabnaa waxaan u sheegaynaa cabashada yar madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubnaha kale ee baarlamaanka waxaannu ka codsanaynaa dowladda cusub inay faragelin indha dheera fiiro gaara u sheego ay u yeelato eegto danyarta marka waxaan codsanaa lacagta annagu ma awoodi karo cashuurdiidna mani muwaadiniin maana kii cashuurdiida waxaa weeye dee sharcigu dowladda buu hoggaamsanya lakin annagu tobankaa duraa meel haysan oon dadku ogeyn oo xataa waxaa weye cidna ogeyn oo annaga lagu dhibaatayno o lagu xidhayo oo qori dhunta laga gelinayo waxaa halka iga yaal waa xaafad waxaa weye waa tobankaa doolar tobankaa doolar bici marka waxaan codsanaa tobankaa in laga daayo weliba dowladdu ay dowladda dhexe ay hawsha fiiriso waxa weye ay mataqaana ay soo farageliso waxaanu nahay dadaan cashuurdiid ahayn waxaanu rabnaa lacagtii lix iyo tobanka ahayd oo dheelilaha ahayd in nala ka qaado lacagta tobanka doolarana nala ka daayo cabarshadiyadu waxay ku baysgaraysan tahay lacagtaa tobanka doolara oo aanaan awoodin annagoo bixinna saddex bilood iyo sanadle gaadiidkaad aragteenna aad aragteen inta tabartiisu leeg tahay waxa laga qaato aad fahmi kadhaan waxaannu doonaynaa lacagtaa lix iyo tobanka doolara in nala ka qaado baanu rabnaa tobankaa ka badanna annagu ma qaadi karno asalaamu calaykum warxmat